bulshada ku nool deegaanka madiine ee gobolka galgaduud ee welibaa food saartay baahiyo dhiniga walbarashadii caafimaadka deegaanka madiina oo hooseedasi degmada xeraale ee gobolka galgaduud iyo weliba iskiiraase degmooyinka xeraal balambal iyo gurceela waxaana ku mid ee dadka ku nool deegaanka madiina ee weliba iyo ku waramena baahiyo ku jar deegaansho iyo ona sheegeen iniyoon baahanyin xarumo adeegyada bulshada gaar ahaan isbitaalaha weliba wasaaradda caafimaadka galmudug iyo tan walbarashada kucosudeena ini landhasa isbitaalo iyo xarumo walakabaradowa waxaan ka cabanaynaa isbitaal la-aan iyo iskuul la-aan waxaan hayse caafimaad la-aan gabdhaha annaga umulsooyinka umulaha iyo maalin walba waxaa loo qaadaa ama xeraale ama cadaado ama gurceel bahalkan la yidhaha waxaan ka cabanaynaa marka isbitaal la-aan hadday naga foolato meeshu farmashi male wax bahalkan la yidhaha baragsharka xitaa keliya looga cabira male bahalkan le magaalada waxaa loo qaadaa meeshii markaas meel caafimaad noogu dhow gurceel ilaa cadaado dhuusamareeb meelahaasaa loo qaadaa midii hadda alla u fududeeyana xeraaloo kale ku dhashana waa wax la yaqaan marka wax ay leedahay hadda meeshaan lama arko caafimaad wasaaradda caafimaadka galmudug waxaan ka codsanaynaa iyo hay-adaha la xiriira meeshaan madiino oon joogno inay isbitaal caafimaad oo nooga dhiseen m c h bahalkan la yidhaha umulisooyinkii noogu daraan bahalkii wax adugu wixii caafimaad ku saabsan baan u baahanaa anagu waxbarasho oo maadi ah oo iskuul ma leh dad badan oo dhallinyarahaana ku nool waxaan rabnaa in hay-aduhu ay naga saacidaan xagga iskuulka wasaaradda waxbarashada galmudug deegaanka wuxuu bilowday labada kun iyo shanta wixii ka dambeeyey dhismo cusub baa ka socda aad bay magaalo yaroo fil yaroo aad u kobcdo weeye dadkeeduna waa badan yahay ama magaalo deegaankeeda la degan yaha ha ahaato ama waxa ku nool magaalada gudaheeda ha ahaato dad aad u fara badan weeye dad aan loo qaadan karin kobaceeda iyo macnaha dadka intuu leeyahay wax loo qaadan kara ma ahan dadka hadda wax ka bartaa gurceel xeraale baalkan leeyahay huurshe cadaado wixii intaa noo dhowi ka yimaada waxbarashadeedu ka yimaadaa magaalo aad u fara badan weeye xagga diiniga hadda aad looga dhigaa waxa kalena waa ku ciilannahay dad badanoo dhallinyarahaoo ama waxbaran lahaa caafimaadka iskuulka ayaa nala jooga marka waxbarashadeeda aad baan waxsanaynaa oon heli karin marka waxaan rabnaa in dowladda galmudug inay naga taakulayso hay-adaheeda dawligeeda inalka tukulanya baan rabnaa